lama oga ilaa iyo iminka sababta xilkaqaadista wasiirka hase ahaatee xilkaqaadistiisa ayaa timid saacado kadib markii hadal uu jeediyey wasiirka waxbarashada oo ahaa in aanay aqoonsanayn jaamacadaha dalka islamarkaana ay socoto howshii lagu qiimeynayay uu si weyn u qabsaday baraha bulshada muran badanna uu dhaliyey walow wasiirka uu sheegay in si qaldan loo turjumay hadalkiisa maxamed cumar geede oo horey wasiir ugu soo noqday dowladii kumeelgaarka ahayd ee soomaaliya ayaa v o a uga waramay aragtidiisa ku aadan xilka qaadista wasiirka waxbarashada iyo qaabka loo maray way habooneed in wasiirka xilka laga qaado tusaale ahaan xali waxaa soo qalanjabisay oo la shaaciyey shan iyo labaatan kun oo arday sidoo kale sanadkan soo socda waxaa laga yaabaa inay soddon kun ama konton kun soo qalanjabiso jaamacadihiibaa soddon kun oo kale ay kasoo baxday kuwo kale kasoo baxayaan madaxdii dowladda iyo shaqaalihii dowladda ayaa boqolkiiba lixdan madaxda maxaa jaamacadaha dalka kasoo baxay in wasiirka arrinkaa yidhaahdo waxayba khatar gelinaysay oo mataqaanaaye amniga qaranka maxaa yeele intaas haddii ay kacaan oo wixii ay ka shaqaynayeen waxba kama jiraan laga soo qaado weliba wasiirka uu sarrey waxbarashada dalka arrinkaas waxaa weeye arrin maxaa aheede aad mataqaanay ummadda u dhibsatay buu ahaa nabadoon bedel jaamac xirsi baddelaangare oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa sheegay in tallaabada xilka qaadista wasiirka waxbarashada ay tahay mid lagu degdegay waana ku degdegaan leeyahay ra-iisul wasaaruhu inuu xilka ka qaado wasiirka waxbarashada toddobiyo labaatan sano in dalku bilaa dowlad soo ahaa oo burbur ku jiray oo waxbarasho la-aani jirtay oo jaamacadahan la sameeyey oo iskuulle la sameeyey waa oga wasiirka hadduu dhaliilay oo uu arkay itixaankiisa ay gelayeen intuu xilka hayay wuxuu kontaroolay itixaankii ardaydu gelaysa wuxuu kontaroolay itixaanka jaamacadaha wuxuu kontaroolay kuwa dugsiyada sare hadduu soo jeediyey war jaamacadahan ha la baabi'iyo sidan noqonaysee oo dib ha loo habeeyo oo kuwa waxtar leh oo dadka wax u tara ha la sameeyo hadduu yidhi waa ku sixan yahay waana lagu degdegaan leeyahay anigu xilka qaadistiisa si kastoo ay tahay xilka qaadista wasiirka waxbarashada ayaa sidoo kale kusoo aaday xilli xalay uu shaaciyey natiijada imtixaankii shahaadiga dugsiyada sare ee dalka oo ay dowladu qaaday sanadkan waana xilka qaadistii labaad oo bishan gudaheeda uu sameeyo ra-iisul wasaare kheyre iyadoo sagaalka bishan uu ra-iisul wasaaruhu xilka ka qaaday wasiirka oo qaafta iyo arrimaha diinta saynab abuukar maxamed v o a muqdisho